magaalada cadaado ayaa maanta waxaa soo gaaray qaar ka mid ah ciidamada midowda afrika ee amisom ciidamada maanta soo gaaray magaalada cadaado ayaa waxa ay qayb ka yihiin ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom kuwaas oo shalay soo gaaray isla magaalada cadaado madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeeddada ay u yimaadeen ciidamadani magaalada cadaado isagoona sheegay in ciidamadani ay sugayaan amniga goobaha doorashooyinka islamarkaana ay rajaynayaan in ay maalmaha soo socdaa ay yimaadaan ciidamo kale oo ka tirsan ciidamo kale oo ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom shaqayn doonaan maaragta inay ammaanka sugaan xarumaha doorashada ka dhacaysa iyo meelaha loogu talagalo o dhan runtii waa ciidamo xoogaa ah waxaana kala geenay meelo kala duwan welina waa soo socdaan maaragtay qeybaha dhiman oo imaan doona haddii la yidhahdo waxaan rajaynaynaa amniga sida loogu talagalay inay u qaban doonaan si fiicanna u qaadan doonaan insha alla dhanka kale taliyaha guud ee ciidamada midowda afrika ee amisom jenaraal cismaan nuur sabagle oo la hadlay warbaahinta ayaa qorshaha ciidamada amisom lagu geynayo xarumaha maamul goboleedyada si ay u sugaan goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan